Anyaxan ayaa ku habsaday meel u dhow degmada Feerfeer halkaasoo uu ku degay dhul beero ah oo aad u weyn iyadoo dadka degan deegaanka Defo ee gobolka Hiiraan ay cabsi ka qabaan in Anyaxan uu saameyn ku yeesho beerahooda. Qaar ka mid ah dadka degan deegaanada waqooyi ee gobolka Hiiraan ayaa arrintan cabsi ka qaba in beerahoodu saameyn ku yeesho Anyaxan, maadaama xilligan beeraha gobolka lagu dhigay dalagyo kala duwan oo wax soo saara fatahaadda kadib. Mid ka mid ah dadka deegaanka Defo oo markaasi beeraleyda ka mid ah oo lagu magacaabo Filigow Cismaan ayaa warbaahinta qaranka la hadlay.
ukur haabanka meesha kore oo feer ay tabcan jireen sifin iyo adduun ay tabcan isku degmadaa la sheegay hadda marka adinka ilaa meeqa kilomitr idin jiraan yaxaas annaga nooma dhow dhowr labaatan kilo noo jira nooma dhow marka hadda adiga cabsidaad qabtaan oo dhinaca beeraha inuu markaasi soo gaaraan yaxaas waa cabsi qabnaa diina la booba ilaahay na tusimaado ilahay dinkiisa waa diinkayna tawakulayna aye ka waran dadka dareenkooda oo beeraleyda ah ee deegaanka defo iyo agaarkaas degan aadaa loo cabsado aad oo anya xabsi aada laga qabaa aadaa laga qabaa waxa wax buubaa baalla waaye
wax marka hadda oo aad la hadasheen oo arrimahaas hadda kala hadasheen oo anyax ku saabsan iyo xogtiisa ugu dambeysay iyo xilligoodii soo gaari kari iyo dhinaca u badan yahay ma jirta
may may waxa kolba anina faana waxa aan ka warsaday ama ay wax sheegaan ma maqlin ani beriga abaalayaan joogay abaala iclaanta kusoo dhacday etoobiya laba baabuur dad xaabisay oo isaga aadi taasaa lagu yidhi haye hadda adinka fatahaadii iyo wixii ka warasay ay sameeyeen annaga fatahaadii walaa aaday khasaare weyn ku geysteen beerihii waa gooyeen abuurka wala abuuri biyi kala gooyey xaabisku waa beriga dhexe walaa xaadu adag tahay hadda marka deegaanka defo iyo agaarkii tuulooyinkii ku yilay dadkii ka barabaxay oo kusoo laabteen sooma waxna waa soo laabteen waxna waa maqan yihiin weli ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn